haatan jabuuti dalka jabuuti waxaa shalay si rasmi ah uga bilowday ololaha doorashada gobolada iyo degmooyinka oo socon doona muddo laba toddobaad ah warbixintan waxaa magaalada jabuuti ee caasimada dalkaasi jabuuti ka soo diray waryaheen ramadaan muuse doorashadan waxaa ka qayb qaadanaya isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ee u m p iyo ururo bulsho oo ka sharaxan xagga gobolada dalka gudihiisa wasiirka arrimaha gudaha jabuuti siciid nuux xasan ayaa ku dhawaaqay in si rasmiya loo dhaqaajiyey ololaha doorashada degmooyinka iyo gobolada
lors de ce scrutin trois listes, à savoir l'Union pour la majorité présidentielle, l'UMP, ainsi que deux listes issues de la société civile.
siday dhigayaan qawaaniinta iyo xeerasha dalka u yaalla xagga doorashada musharaxiintu waxay si wanaagsan u buuxiyeen dhammaan shuruudaha looga baahan yahay waxaa doorashada ka qaybgelaya isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ee u m p iyo laba urur bulsho oo ka sharaxan xagga gobolada oo kale ah ururka wadani casejoog iyo ururka horumarka iyo cadaaladda ololaha doorashadu wuxuu ka bilaabmayaa lix iyo labaatanka bishan ilaa tobanka bisha maarj ee soo socota oo lasoo gebagabayn doono kadibna koob iyo tobanka bisha maarj ayaa loo dareeri doonaa bixinta waxaan ka wargelinayaa dadweynaha in doorashadan ay leedahay muhiimad gaara maadaama dadweynuhu ay soo dooran doonaan mas-uuliyiinta u xil saarnaanaysa maaraynta sida tooska ula xidhiidha nolol maalmeedka degmooyinka iyo gobollada ay ku nool yihiin waxaan ku boorinayaa dadweynaha inay ilaaliyaan ammaanka intuu socdo ololuhu iyo inay mas-uuliyad iyo xil gaara iska saaraan maalinta codbixinta
l'ordre public et de faire preuve de sagesse le jour du scrutin.
Ramadan Moussa Chama, VOA, Djibouti.